waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka lagu soo casumay oo aan dhaqamadeeni dhaqan dee soomaali aan ka mid noqonno oo kaljaraal ahaan intaasoo dhaqan baa jooga iyo intaasoo dadoo soo bandhigaya dhaqankooda iyo kaljarkooda iyo aqoontooda soo bandhigaya qaar xataa waxaa ku jira geedaha oo say u kala duwan yihiin xataa ka sheekaynaya oo maaragta geedihii geedaha nafaca leh oo la anfacadsado sida fruudka iyo qudaarta iyo waxyaalahaas iyo geedaha la harsado oo dadku harsan karaan sidaad u beeran lahaydba xataa ku jirta aniga qaybtaydu waxay ahayd labadaasba waa isugu jidhayoo geedahana aad baan u intas garaynayo ila waa geedihii aqalkeenno iyo uu ka samaysanaa iyo dhaqankeennuba runtii aad iyo aad bay wiigaan oo dhan maaragta asbuuc dhan bay ahayd maanta waa maalintii ugu dambeysay oo aan dadka waxaan barayay sida loo sameeyo kebadda aad bay dadku u intares garaynayeen dhaqankeenna finka wiifinka ah oo maaragta gacanta wax lagu sameeyo faraha dadka keliyaho horta waxaan nahay tobankooda farood wax aqal dhan ku sameeya baan nahay oo aan u baahanin maxaan ku dhahdaa madac iyo madiil iyo waxyaalo kaloo lagu sameeyo harqaanaga xataa uma baahnin baadiyaheennu dee waa maasha allah iyo dadkan caqli marka aad baa runtii aan ugu faraxsanahay aan isleeyahayna waa gool weyn waa ka gaartay sababtaa waxyaalahan waxaan u samaynayo dhan ayaa waxay ahayd inaan kaljarada australia dhaqamadeeda inaan ka soo muuqanno aad iyo aad maarata aan ka soo muuqanno baan aad u danaynaya runtii in badanna hadda waa ka soo muuqanay waana rajaynayaa inaan meel kastoo aan joognana ka soo muuqan doono dhaqankeenna iyo kaljarkeennu uu ahaan doono dad in la gartay waxaan u jeedaa haweenaad ku barayso farshaxankii laftiisii waxay samaynayaan baan u malaynayaa kabad yay samaynayaan waxaa ka mid a haween ajnebiya ka mid a ama dumar ajnebiya yaa ka mid a soomaali baa ka mid a marka dareenkaas maxaad maxuu ku tusinaya
runtii wuxuu tusinayaa dareen farxad leh iyo in dhaqankeennii xataa dad badana ay danaynayaan oo jeclaadeen oo ka soo qaybgelayaan ajnebiga qolo kasta wuu yahay qabiil ka maqan ma jirto iyo country ka maqan marka soomaalideenna gabdhaha xataa hadda maanta wax barayay gabdhaha ay maanta ugu hor tahay ayaa ka mid ahaayoo ku jiray haddana runtii say u jeclaadeen iyo say u baranayeen aad maxaad ku idhaahdaa la yaabay sidoo maaragta maasha allah ay aad u barteen una danaynayeen dadka ajanabiga laftirkooda sidoo kale qaaraan isaga egnahay baa jira waxyaale waxbarashada gacanta wax yar aan ku kala duduwannahay oo maaragta ayagu qoryo iyo waxbay ku sameeyaan marka runtii aad bay farxad ani kollayba iigu tahay aan rajaynayan qof kastoo soomaali ah inaan australia oo wadanka adduunka dabadiisii ah inaanu dhaqankeennii iyo kaljarkeennii aan la joogno aad baan soomaaliyoo dhan aan u malaynaya dee inay jeclaanayaan sidaan anigaba aan u jecelahay bay iyaguna u jeclaanayaan baan rajaynaya muddaad soo bandhigaysay barnaamijkan ama aqalka ama waxyaabahan kale la falgiya ee gacanta laga laga sameeyo horumar badan baa ka muuqda soo dhoweynta ka waran bulshada australia meelaha aad tegayso dareenka ay ku siinayaan runtii dareenkoodu iyo meelaha aan tegaayo runtii waa laygu soo dhoweeyaa waana la tixgeliyaa oo dhaqankeenna soomaaliga ah aad baan runtii loo tixgeliyaa sababtaa waxay aad ugu tixgeliyaan australiyaanku waxyaalaha aan aqalkeenni ka isticmaalno oo dee soomaaliya dhaqankeenna uu yahay waa geedo ka samaysan yahay waa cawskii qoryihii oo dhigaha ka samaysan oo dubihii oo geedaha laga soo jarayay intiibana intiibana waddanka waa geedaha ka baxa iyo waxlaha ka baxa marka aad bay runtii iyaga laftirkoodu u daneeyaan iigu soo dhoweeyaanoo way jecel yihiin inaan ma aragtaaba aan dhaqankii dee isla yeelanno oo cawskoodii aan rarar ka samayno geedahoodii inaan dhigo iyo odba ka samayno aad bay runtii iyaga laftirkoodu ay u danaynayaan inaad sheerin dhaqankii dad la haysta oo la isticmaala cawskoodii iyo dhirtoodii way ku faraxsan yihiin macnaha waxay u arkeen shaqa farshaxana oo oo dabiiciya oo geedihii iyo cawskii iyo keliya uun laga samaynayo wax kale u baahnayn ha ha dadka waa run waa dabiici waa aad baana waqtiyadan dambe looga cabanayaa warshadihii iyo maxaan ku idhaahdaa xagga hawada aad baa looga cabanayaa marka waa wax ka qayb qaadan karaa inaaba warshadihii iyo maaragta looga maarmi karayo ha la yareeyo ka qayb qaadanaya wasaqdii iyo ha in la yareeyo looga qayb qaadan karayo oo wax walbana een, inaad haddana shaygii adoo inta isticmaalay hadda maryahaagiiyo aad dib inta u- u isticmaashay haddana aad kabadii iyo karbaashkii iyo een, aad ka samayso maxaanku irahda abjidkii waxay ka dhigan tahay inaad seefgaraysay intaad soo gadan lahayd maryo cusub oo aad kabad iyo ka samayn lahayd weymbaar iyo alool iyo een, abjad iyo karbaash intaad ka samayn lahayd maro cusub maryahaagii hore xataa inaad ka samaysaa een, wax micno weyn a weeye laakiin ana markeenni horeba dadka baadiyaha way fahansan yihiin laakiin dadkeenna magaalada ah ma fahansana inay qiimo badan ku fadhiyaan maryaha oo dib loo isticmaalaa marka runtii dadkeena xataa waxaa ku dhiirigelin lahaa dadka magaaladu inay uga faa'iideeyaan dadka baadiyaha maryaha ay intay maaragtaa usoo habeeyaan oo usoo jarjaraan oo si dildiliiga ah loogu soo jaro magaa baadiyihii markii lagu celiyo waxay ka qayb qaadanaysaa qofka reer baadiyaha ahaa inuu ka samaysto abjadkii ritiga la saarayey kabadii ritiga la saarayey karbaashkii ritiga la saarayey intaasiba waa ritiga waxa ugu hooseeya oo- oo- oo ka celiya rarka saddexdaas ayagoo kala hooseeyo karbaashku ugu horeeyo kabaduna ku xigto abjadkuna uu kan ugu koreeya yahay oo haamaha iyo aqalka korka laga saaro saddexdaasibana waxay ka imaan karaan dadka magaalada degani hadday ku soo celiyaan dadka baadiyaha kuna dhiirageliyaan oo yidhaahdaan samaysta dhaqankeennii dhaqan guur badan baa ku dhacday waddankeena anoo kaga faa'iidaysanaya runtii maxaan ku rahdaa jaaniskan aad i siisay s b s waxaan jeclaan lahaa dadka baadiyaha iyo dadka magaalada inay isku xirnaadaan islana sh- wadaagaan waxyaalaha baadiyaha looga baahan yahay iyo waxyaalaha magaalada looga baahan yahay inay isweydaarsi aqoon isweydaarsi badan inay sameeyaan baan jeclaan lahaa runtii waxaan u jeedaa dumar hadda eh, aan dhihi karo waa dumar waaweyn inay haatan aad u danaynayaan hadda ka horna adoo carruur yaryar i- wax baraya yaa iyadana aan dhacdooyin kuwan oo kale aan kula joogay marka ka warran marka dad- dadka da- dadka da'yartaa iyo dadka waaweyn say u danaynayaan macnaheedu kaljarkani waa kaljar cid walba een, eh, uu khuseeyo Een, runtii haa waa culture cid walba dhaqanka uu quseeyo horta farsamada gacanta laga sameeyo oo farshaxanka ah oo gacanba horta wix laga sameeyana uma baahna luuqadna uma baahna aqoonna uma baahna ee waxay u baahan tahay is- qofkaani inuu iskiil u barto barasho ahaan qofkaani gacanta iyo maskaxiyan inuu ka barto bay u baahan tahay dadka dhallinyarada ah oo ciyaalka ama dadka yaryar oo dhan oo aan hadda teenage-ka ay dhahaan labaatanka sano iyo inta ka yar xataa aaday u daneeyaan markaan aan baraayo way jecel yihiin soomaalida dadka ajnabida keliya xataa maahan Aj- soomaalideena dhallinyarada iyo dadka waaweyn markaan isku qiimeeyo dadka yaryar ayaa jecel inay dhaqankooda bartaan sababtoo ah dhaqamada wadankan waa laga qiimeeyaa marka ayaguna dee dhaqankooda inay ku faanaan aad bay u Ilmihii danayaan waxaa laga yaabaa meelo badan in lagu weydiiyo iskuulka jaamacadaha in dhaqankii iyo lagu weydiiyo oo ama inay soo bandhigaan laga dalbo marka dareen baa ku jira haa haa haa sax dareen baa ku jira oo waa laga weydiinaya iskoolkii baa la oranaya dhaqankay ku hadashaan sidee waxaan ma taqaaniin dhaqamo kalaa la tusinaya Soo bandhiga Mar- marka haa qaarkood soo arkeena.
bandhiga mhm. marka saasoo kale ba- bandhigaas ay soo bandhigaan oo dhaqamada dadka markay soo bandhigaan kaaga inuu ka maqan yahay laftirkaha waxoogaa waxaad dareemaysaa qof aan dee dhaqan iyo dad lahayn baad dareemaysaa runtii waxyaalaha igu dhaliyay ka mid tahay inaan cal- dhallinyaradeennu aysan markii jaamacadaha iyo iskoolada lagu weydiiyo inay garanayaan oo ay aqoon u leeyihiin oo yidhahdaan haa waan soo baranay saanu yahay dhaqankeennu aysan maaragtaa meeshaas ka dareemin inay ka dadkii cidlo ka yihiinoo dadkii kalena dhaqankooda haystaan adna aada dhaqankaaga haysan xoogaa waxaad dareemaysaa runtii maaragtaa een, waxaad is leedahay maxaa dadkaagii haa gaabis baa kugu jirayo dadkaagii iyo dhaqankaagii inaadan joogin baad dareemaysaa aadan waxba waxba ku lahayn laakiin marka dhaqankaaga ku hor yaallo oo iskoolkii sawirkii yaallo oo dhaqankii yaallo dee qof la yaqaan baa tahay oo dhaqankiisa iyo kalsharkiisa iyo afkiisa ku faanayaa tahay
oo ugu dambaynta een, dadka ku maqli kara ama ku dhegaysanaya bulshada si guud ahaaneed ee dadka soomaalida maxaad u tabin lahayd eh, marka een, danaynta xaggeeda aan aadno farshaxankan een, soomaalida runtii waxaan een, aad iyo aad aan dadka soomaalida oo meel kastaba ha joogaan ugu badnaana dadka hadda aan la hadlaayo een, australia iyo dadkii soomaaliya joogay labadaba Een, waxaan dhihi lahaa dhaqanka wuxuu ka turjumaa afka haddaad rabtid in ilmuhaagu ay bartaan afka inay bartaan afkaaga hooye ay bartaan oo soomaaliga ay bartaan waa inaad dhaqankii ku xiran tahay dhaqanka markaad ku xiran tahay oo shay walba aad taqaano cunugaagu soomaaligiibuu shaygu ku baranayaa marka dhaqanka iyo afku waa isku xiran yihiin dadkeenna waxaan ku baraarujin lahaa runtii meel kastoo ay joogaan inay dhaqankooda aad iyo aad loo ilaaliyo dadkii soomaaliya joogayna runtii nabaadguur badan baa waddanka ku dhacay inaad dib loogu noqdo oo lagu dhiirageliyo oo gabdhihii way joogaan baranayay sidii wax loo samayn lahaayo maaragta raro iyo kabad iyo dhiil iyo han caanihii dhiisha dhiisha culan caanihii lagu soo shubaya caafimaadka ka qayb qaadanaysay gabdhihii waxaan dhihi lahaa dib ha loogu noqdo ha sameeya ha la dhaho way samayn karaan markay qofku soo sameeyana dadka inay ka gataan haddaba geel geelal badanaa jira oo barqamaal ah geelashaas barqamaalka ah inay dhiishii iyo loo tolo gaawihii iyo aagaantii caanaha ay ku soo qaadi lahaayeen iyo rarkii iyo wixii o dhan marka gabdhahiina way samayn lahaayeen hadda waddankan gabdho keliya ma baro niman baan baraa sida ay u bartaan inay sameeyaan raarkii iyo kabaddii iyo maxaan ku irahdaa dhiishii runtii raggu waa toli karaan intaa waa samayn karaan laakiin raggeenna soomaaliya waxaa la bari jiray keliya midda qoran oo maaragta dhiisha qoraalka ahayd oo la qornayd iyo mooyaha iyo koorta iyo qaybtaasee la bari jiray laakiin qayb kasta way ka qayb qaadan karaan runtii hadda markaan waa laiscaawin karaa sheekadii qorqodihii ma jirtaad leedahay iyo wixii soomaaliya may may sheekay qorqodo iyo waxaas waa soo dhammaatay markaan digsiga iyo dhiisha iyo haanta garabkaa laysla haysanayaa gadaankaa layskula wada dheganaanayaa faamiliyadu runtii waxaan leeyahay ha laysku wada xirnaado hana laysla shaqeeyo hana laysla joogo khayr badan baan u rajaynayaa soomaaliya meel kasta ay joogtana maasha allah aad baad umahadsantahay maxamuud adaa mudan madan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali